gudoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa baaq u diray dhalinyarada deegaanada jubbaland isagoona sheegay in muhiim tahay sidii dhalinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen amniga iyo horumarka deegaanada jubbaland dhalinyaradana ay yihiin hormuudka dalka dal kastana ay dhistaan dhalinyaradiisa waa kan gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni oo la hadlayay warbaahinta waxaan rabaa marka inay ka qayb qaataan kuna fekeraan kow horeynta dalka amniga sidii loo sugi lahaa waayo meel aan amni iyo haddii ilaahay kuusan weliya aysan ka jirin nabadgelyo horumar lama gaadhay labo inay ka fekeraan sidii ay u horumarin lahaayeen dalka stateka gobolka degmada ilaa iyo tuulo siday ku horumarin lahaayeen la yimaadaan aragtidoodii vishinkoodii qorshaheedii iyo haddii la istraatiijiyadii inay la yimaadaan ma aha in intii loo yimaado loo yeedhiyo ayaga loo dhiibo la yidhaahdo waxaas qabta waxaa qabta ay noqdaan dad adeegayaal ah sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in dhalinyarada ay ka qayb qaadan karaan dib u heshiisiinta kaalin muuqatana ay jubbaland kaga jiraan saas darteedna loo baahan yahay inay ka soo baxaan doorkooda si mustaqbalka u noqdaan madaxda dalka waa inay abuuri karaan ka iman karto dhallinyarada inay ka iman karto waa inay abuuri karaan oy sameeyaan waxa la yidhahdo dibi heshiisiinta dhallinyaro waxaa la dhihi karaa qofku markii uu shan iyo toban ilaa soddon iyo lix uu gaadho yaa lagu tiyooriyada ama sheekooyinka qaarkood ay sheegaan dhallinyaradu marka ay gaadho da-da shan iyo toban ilaa ay ka gaarahayaan daad aan soo sheegay waxay xaq u leeyihiin in loo barbaariyo loo diyaariyo la fahansiiyo inay yihiin dhaxalkii dhaxli lahaa waddanka dhallinyaradu waa kuwa marxalad adag ka saari kara ummaddooda dhallinyaradu waa kuwa la iman kara fikir cusub isbeddel cusub waxyaalo badan oo u ah dalka iyo dalka dalka iyo diinta iyo dadkaba faa'iido u leh inuu qofku dhallinyaradiihi uu ku fekero hamigiisu uu ahaado mid sarreeya oo gaari kara inuu marxaladaha aynu soo sheegnay wax ka beddeli kara ugu dambayntiina guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa baaq u diraya dhammaan dhalinyarada deegaanada jubbaland sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen horumarka iyo amniga deegaanada jubbaland